الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد درسيغان waa darsigii shanaad oo ka mida durusti aan uga hadlaynay akhlaaq darsigan darsigii ka horreeyey waxaan uga soo hadalnay sifo ka mid ah sifooyinka xuxun waa sifada alkadib sifada beenta ayaan uga soo hadalnay kadibku waxa uu yahay anwaacdiisa asbaabtiisa iyo adiladii ku soo aroortay ee, xumaantiisa iyo sida loo daaweyn karo darsigeena maantay ku saabsan yahay sifo kale oo iyaduna ka mid ah sifooyinka xuxun ka mid ah waa sifatu dulm dulmiga weeye dulmi maxaa la yidhaahdaa qaybihiisu maxay yihiin aayadaha iyo axaadiidta ku soo arooray ciqaabka uu mudanhayo qofka daalimka ah arrimahaas ayaan uga hadlaynaa haddii aan la yidhaahdo waxaa laga yaabaa qofku dulmiga inuu ku dhaco isagoon garanayn dadka qaarkood haddii la sheego dulmi la sheego waxaa ku soo dhacaya yahuud iyo nasaaro ama waxaa ku soo dhacaya qaaliyaalka ama waxaa ku soo dhacaya madaxda iyo xukaamta ayaa ku soo dhacaya Eh, isma odhanayo marna isagu inuu soo geli karo daalimiinta inuu soo geli karo waxaana wanaagsan qofku mar kastaba haddii la sheego sifa xun haddii ay ku soo aroorto kitaabka iyo sunnada hadday ku soo aroorto oo laysaga digayo waxaa wanaagsan qofku naftiisa inuu fatasho oo naftiisa baaro sifadaas ka baaro inuu ku sifaysan yahay in kaleeto sidoo kale haddii uu kitaabka iyo sunnada ku arko arrin wanaagsan oo laysfarahayo inuu naftiisa uu ku tababaro uu ku layliyo inuu ku sifoobo sifadaas wanaagsan ama arrinkaas wanaagsan oo lagu sheegay kitaabka dulmigu asalkiisa waxaa weeye wadcu shayi fii hayri maxallihi shayga oo la dhigo meeshii uu lahaa oo munaasabka u ahayd oo loogu talagalay meelaan ahayn shayga oo la dhigo ayaa la yidhahdaa culimmadu waxay dulmiga u qaybiyeen saddex qaybood qaybta koobaad oo ah adulmu alkabiir dulmiga weyn iyo qaybta labaad oo ah dulmu alcabdi linafsi qofka oo dul- naftiisa dulmiya iyo qaybta saddexaad oo ah dulmu alcibaadi bacdihim libacd addoommadu inay qaarba qaarka kala dulmiyaan qaybta koobaad oo ah adulmu alkabiir alcadiim dulmiga weyn waxa weeye shirkiga iyo kufriga ilaahay qur-aanka wuxuu ku yidhi ina ashirka la dulmun cadiim shirkigu ilaahay in wax lala wadaajiyo cibaadadiisa cid kale lala wadaajiyaa waa dulmi weeyin weeye sababta oo qofka mushrigi ah cibaadadii iyo khuduucii iyo tadallulkii iyo ducadii iyo rukuucdii iyo sujuuddii iyo cabsidii ayuu wuxuu dhigay meeshii loogu talagalay meel aan ahayn ciddii loogu talagalay cid aan ahayn ayuu u sameeyey cibaadada waxaa loogu talagalay ilaahay keligiis in loo sameeyo oon cid kale lala wadaajin markaasuu asna wuxuu u yeelay cidaan mutaysan oon ilaahay ahayn xajar ha noqdo shajar geed ha noqdo sanam ha noqdo aan waxba tarayn waxna dhibi karin waxna maqlayn in tadcuuhum laa yasmacuu ducaa'akum haddaad u yeerataan oo baridaan ducadiinna maqli mahayaan walow samicuu ma stajaabuu lakum hadday maqlaanna idima ajiibi karaan wayowma alqiyaamati yakfuruuna bishirkikum maalinta qiyaamana shirkigiinaas aad u samayseen wayba ku kufrinayaan ilaahay marka addoommada wuxuu u abuuray inay asaga keligiis caabudaan oo aysan cid kale la wadaajin raallina kama noqda ilaahay in cid kale lala wadaajiyo maalan haddii aad soo kiraysatid nin shaqaale ah ood mushaar fiican u qortid oo guri wanaagsan dejisid oo tidhaahdid ii shaqee ninkii sidaas aad u wanaajisay haddii uu cid kale u shaqeeyo adigaba uusan kugu shaqayn raalli ku noqon maysid Eh, nebi yaxye ayaa ilaahay wuxuu faray shan kelimo inuu kuna dhaqmo isaguna ku dhaqmo ku camal falo reer banu israa'iilna uu faro nebi yaxye wuxuu soo aruuriyey soo kulmiyey reer banu israa'iil ayuu baytulmaqdis usoo jamciyey ilaa masjidkii uu buuxsamay oo daaqadaha ay soo istaageen markaas ayuu wuxuu ku yidhi waxaa lay faray buu shan kelimo inaan ku dhaqmo adinkana idin faro shantaa kelimo midda ugu horraysaa waxaa weeye laa tushrikuu billaahi shay-an ilaahay waxba hala- cidna hala wadaajinina qofka ilaahay cid la wadaajiyey wuxuu la mid yahay nin soo gatay addoon soo gatay maalkiisa khaaliskaa ku soo gatay dahab iyo fido ku soo iibsaday kadibna daartiisa soo dejiyey kadibna yidhi ka shaqee beertaa iga shaqee wixii ka soo baxana ii keen markaas ayuu wuxuu sameeyey addoonkii beertii wuu ka shaqeeyaa wixii ka soo baxana cid kaluu siiya marka wuxuu yidhi yaa raalli ku noqonaya addoonkiisu sidaas inuu noqdo wuxuu yidhi ilaahay waa idin abuuray waa idin arsuqay ee cidna ha la wadaashinina arrinka labaad waxa weeye haddaad salaadda u istaagtaan geesaha ha milicsanina sababtoo qofka markuu tukanhayo ilaahay ayuu qaabilsan yahay hadduu ka jeestana ilaahay waa ka jeesanaya arrinka saddexaad wuxuu yidhi waxaan idin farahaya soonka ayaan idin farahaya qofka soomani wuxuu la mid yahay nin dad la socda isaguna wata kiish ay ugu- uu ugu jiro miski caraf badan qof walba uu marka dadka ula socdo ka mida wuxuu rabaa inuu caraftaas helo qofka soomanna afkiisa naarta ka soo baxda ilaahay agtiisa waxay ka caraf badan tahay miskiga caraftiisa ayay ka caraf badan tahay arrinka afaraad oon idin afarhaya waxa weeyuu yidhi sadaqada sadaqada waxay la mid tahay buu yidhi sidii nin cadow ay uu qafaashay oo gacantiisa iyo qoortiisa ay isku xidheen oo ay soo istaajiyeen inay qoorta ka gooyaan markaas ayuu wuxuu yidhi war ka warrama haddaan wax alla waxaan xoola haysto aan isku furta ka warrama maaragta sidaas ayuu isku furtay qofka wax sadaqaystaa taa ayuu la mid yahay arrinka shanaad oan idin farahaya waxa weeye xuska ilaahay baan idin farahayaa buu yidhi wuxuu la mid yahay buu xuska ilaahay nin cadow soo ersaday oo alla markay qaban tageen ka galay xisni dhufays aad iyo aad u adag ka galay oo halkaa naftiisa uga ilaaliyey sidaasoo kale ayaa addoonku uusan ka badbaadayn shaydaanka uusan uga badbaadayn ilaa dikriga ilaahay maahane marka noocaas oo shir oo ah dulmiga weyn ah oo shirkiga ah ilaahay ma dhaafo addoonka ma dhaafo haddii uu ku dhinto qofku uu ku dhinto ina allaha laa yakfiru an yushraka bihi wayakfiru maa duuna dalika liman yashaa ilaahay ma dhaafo in loo shariig yeelo wixii shirki ka sokeeya cidduu doono ayuu u dhaafaa qaybta labaad oo dulmiga ka midi waxa weeye qofku inuu dulmiyo naftiisa dulmiyo waxaa laga yaabaa markii dulmi la sheego qofku inuu is yidhaahdo waxaa khasaba laba qof in la helo qof la dulmiyey iyo qof wax dulmiyey laakiin qofku naftiisa ayuu dulmin karaa muxuu ku dulmin karaa wuxuu ku dulmin karaa laba arrimood middood midda koowaad waxa weeye qofku naftiisa inuu ku rido macaasida iyo dunuubta inuu ku rido ilaahay qur-aanka wuxuu ku leeyahay waman yatacadda xuduud allah faqad dalama nafsah qofkii xuduudda ilaahay dhaafa naftiisa ayuu dulmiyey insaanka marka xaaraanta ku dhacaya naftiisa ayuu dulmiyey sababtoosa naftiisa ayuu adduunka wuxuu u soo jiiday cariiri iyo qalaq iyo warwar iyo deganaansho la'aan ayuu u soo jiiday aakhirana wuxuu u soo jiiday cadaab iyo ciqaab buu u soo jiiday ilaahay qur-aankiisa wuxuu ku leeyahay waman acrada can dikrii fa ina lahu maciishatan danka qofkii dikrigayga iyo xuskayga ka jeesta wuxuu leeyahay nolol cariiryoon ayuu leeyahay wanaxshuruhu yowma alqiyaamati acmaa maalinta qiyaamana isagoo indhala ayaan soo shirnaynaa ilahay qur-aanka wuxuu ku yidhi waman yacmal suu'an aw yadlim nafsah uma yastakfir illaaha yajid illaaha ghafuuran raxiima qofkii xumaan sameeya ama naftiisa dulmiya kadibna ilaahay dembi dhaaf weydiista ilaahay wuxuu helayaa ilaahay inuu yahay mid dembi dhaaf badan oo naxariis badan qofka marka uu ku raaxaysanahayo waxa ilaahay uu ka xarimay naftiisa ayuu dulmiyey marka aad cunaysid waxa ilaahay kaa xarimay waxaad ogaataa naftaada inaad dulmisay markaaad dhegaysanaysid waxa ilaahay kaa xarimay waxaad ogaataa naftaada inaad dulminaysid markaad fiirsanaysid waxa ilaahay kaa xarimay naftaada ayaa dulmisay markaad dad xamanaysid naftaada ayaa dulmisay markaad dad kale dulminaysid naftaada ayaa dulmisay marka qaybta koowaad waa sidaas oo qofku arrinka koowaad oo qofku naftiisa ku dulmin karaa waa midaas arrinka labaad oo qofku naftiisa uu ku dulmin karaa waxa weeye inuu kala gaabiyo xasanaadkii iyo wanaaggii inuu ka gaabiyo oo uusan naftiisa ku xambaarin inay kasbato ajar iyo xasanaad badan inay u kasbato maalinta qiyaamo inay dikri iyo xuskii ilaahay inuu ku dadaalo sadaqadii ku dadaalo salaadii ku dadaalo safka hore salaada ku dadaalo wax kastoo wanaaga oo la qaban karo inuu ku dadaalo adduunka haddii uu qofku naftiisa kala gaabiyo waxa weye waa qof naftiisa dulmiyey oo beddelkii uu u kasbi lahaa jannada darajaad sare inuu ka galo naftii waxay ka gelaysaa waxaa laga yaabaa qofkii inuu heerkaas gaari waayo marka waa nooc dulmiga ka mida wey qaybta saddexaad dulmiga ka mida waxa weeye addoommadu inay isdulmiyaan dulmigaasi wuxuu noqon karaa naf baa la dulmin karaa maal baa laga dulmin karaa qofkii cirdigiisaa la dulmin karaa anwaac fara badan ayuu leeyahay marka addoommada dulmiga ay isdulmiyaan oo dadka la dulmiyo waxaa ka mid ah in dulmiga la isugu kaalmeeyo dadka iskugu kaalmaynaya ha noqdeen qabiile ha noqdeen ama dad saaxiibbaa ha noqdeen ama cid kale ha noqdeen dulmiga in laiskugu kaalmeeyaa waxa waa nooc dulmiga ka mid ah ilaahay qur-aankiisa wuxuu ku yidhi watacaawanuu cala albiri waataqwa wanaagga iyo taqwada isku kaalmaysta walaa tacaawanuu cala alithmi waalcudwaan dembiga iyo xadgudubka ha isku kaalmaysanina sidoo kale ilahay qur-aanka wuxuu ku leeyahay walaa tarkanuu ila aladiina dalamuu fatamasakum annaar ha u iilanina walaa tarkanuu ha u iilanina ila aladiina dalamuu kuwii daalimiinta ha u iilanina oo ha u duminina oo ha ku waafaqinina dulmigoodu fatamasakum markaas aydin taabato annaaru naar aydin taabato haddii marka dadkii dadka daalimiinta u iishay xaggooda u leexday haddii cadaabkaas inay naari taaban doonto loo sheegay maxaad u malaynaysaa kii daalimkaha laftiisii kuwii aalimiinta laftooda maxaad umalaynaysaa dulmiga waxaa ka mid ah oo lagu dulmin karo adoommada ilaahay lagu dulmin karo waxaa ka mid a qatlu nafsi alatii xarama allahu ila bilxaq in la dilo naftii ilaahay uu xarimay xaq la-aan lagu dilo ilahay qur-aankiisa wuxuu ku yidhi ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما قفك قف مؤمنا سي ولكس أدلا أبالكيس وحوي جهنم أو كوارهيو إلهينا أو عروضي وانا لعنضي وحونا أدياريي عذاب عظيم أوين بل انت لسود ريضي جهنم يا إلهي عرديسي يا لعنتيسي يا عذاب عظيم يا لسود ري هل نفى oo la dilo oo muminada waxay la mid tahay dadko dhan oo la dila ayay la mid tahay anahu man qatala nafsan bigayri nafsin aw fasaadin fi lard fakaanama qatala annaasa jamiica ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا نبي عليه الصلاة والسلام وحي لزوال الدنيا أهون على الله من قتل مؤمن بغير حق الدنيا دو الزوشة وحي إلهي كلا فضود هاي قف مؤمنة أو حق الآن لقدله حديثك النبي وحكي يجيء المقتول متعلقا بالقاتل يقول يا ربي سل هذا فيما قتلني كيل الدلي مالنت قيامه وإيمانها أسوى كل دقن وقعمها يفود يمدح كل دقن كي دلي كل دقن مركز وحي يا ربي كان بالويدي محي دلي ظلمك وحا كمدا داتك حوله ذا وباطل لغو عنا أيا كمدا ظلمك أنواع ديسا كمدا باطل كالغو عنا هالنقضة مالك إلا دعوه إلا خيانه إن غش لغو قاته إن لالوس لغو قاته in la xado maalkaasi ha noqdo maal qof khaasii leeyahay ama ha noqdo maalka caamka ah oo ummadda ka wada dhexeeya sida maalka dowladda nabigu caleyhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi ina dimaa'akum wa amwaalakum wa acraadakum xaraamun calaykum dhiiggiinna iyo maalkiinna iyo cirdigiinna xaraam buu idinka yahay siiba maalku haddii ay leeyihiin dadka ducafada ay leeyihiin sida aytaamta oo kale ilaahay wuxuu yidhi ina aladiina ya'kuluuna amwaala alyataama dulma kuwa cunahaya xoolaha agoommaha cunahaya dulmi ku cunahaya إنما يأكلون في بطونهم نارا علوش هذا وحي كونه النار بيعونها وسيصلون سعيرا نار سعيرا نوي قري دونا مالك عام كا وضطك وضع دحية أو سيدا مالك الدولة أو كلا إيا مالك ما قرنيسا جمعية ذها خيري هو كلاته وحوي النبي عليه الصلاة والسلام إن رجالا يتخوضون في مال الله بغير حق فلهم النار رق وحي دبارنها ودح دبارنها يعني مالك إلهي أي حق لآن ku dhex dabaalanaya oo say rabaan ka yeelayaan kuwaasi waxay leeyihin naar bay leeyihin dadka in badan oo ka mid ah waxay fududaystaan xadidda maalka caamka ah siba maalka dowladda qofku wuxuu isku dayahayaa si kasta oo uu maalkaas ku qaadan karo inuu ku qaato bal qofkii hela shaqo ka hela dowladda ka hela ama meel wax luflufle oo wax laga heli karo shaqo ka hela dadka agtooda wuxuu ka yahay nin aad iyo aad u nasiib badan waa ugu tahniyadaynahayaan isna wuxuu isku dayahayaa bal inuu ka faa'iidaysto muddada meesha uu joogo inuu guryo ka dhisto inuu xoolo ka tabcado sidii maal uu aabbihiis uga dhintay oo kale uu ka dhaxlay oo kale ma oga miskiinku in maalinta qiyaamo ummaddii maalkaas xaq ku lahayd dhammaan ay xisaab ula soo fadhiisanayaan ma oga waxaa ka mid ah maalka oo lagu cuno xaq la-aan lagu cuno dhulka waxaa badan dadka inay dhulka kala dhacaan ayaa badan ama xuduudda la bedelo oo qofku dhul uusan lahayn dhulkiisa kusoo darsado dadka way ku badan tahay wuxuu yidhi nebigu calayhi salaatu wasalaam man dalama shibran min alardi tawaqahu allahu iyaahu yowma alqiyaamati min sabci aradiin qofkii hal taako oo dulmiya qaata dulmi ku qaata maalinta qiyaamo waxaa loo gooyaa toddobada dhul toddoba dhul ayaa looga soo jarhaya markaasaa qoorta loo gelinaya markaasaa leeqaad qofku waxaa laga yaabaa hal mitir hal mitir ciidda ku jirta haddii jawaan loogu soo shubo ma qaadi karo maxaad u malaynaysaa qofka beer dhacay ama dhul mitiraad boqolaal mitir ama tobannaan mitir dhacay markii looga soo gooyo ilaa toddoba dhul inta laga soo jiro qoorta loo geliyo oo layihahdo qaad sidaa lagu ciqaabo culammada qaarkoodna waxay ku fasireen in lala goynayo toddoba dhul lala goynayo marka aad iyo aad bay u badan tahay dhulka in la kala dhaco in la kala khayaano aad bay u badan tahay waxaa ka mid ah noocyada dulmiga waxaa ka mid ah dadka shaqaalaha oo la dulmiyo oo aan ujuuradooda la siin nebigu wuxuu yidhi qofka shaqaale aha siiya ajarkiisa siiya dhididkiisu inta uusan qalalin wuxuu kaloo yidhi nebigu alaaatun ana khasmuhum yowma alqiyaama saddex ana maalinta qiyaama anaa la doodahaya oo maxkamadda la koraya waxa weeye qof qof ilaahay inta magaciisa ugu dhaartay kadibna khayaanay iyo qof qof xor ah gatay oo lacagtiisna cunay iyo qof qof soo kiraystay inuu u shaqeeyo markuu shaqadiisii ka dhammaystana u diiday ujradiisa u diiday saddexdaasba nebigu wuxuu yidhi anaa maalinta qiyaama anaa la doodaya waxaa dulmiga ka mid ah ninku inuu xaaskiisa dulmiyo muxuu ku dulminayaa inuu garaaco dulmi inuu u garaaco iyadoo adeecsan oo raalliyadu ah inuu garaaco garaacan loo fasixin nebigu calayhi salaatu wasalaam gacantiisa weligiis kuma garaacin dumar iyo khaadim weligiis ma garaacin wuxuuna yidhi nebigu calayhi salaatu wasalaam kuwa dumarkooda garaacaya akhyaar ma aha akhyaar ma aha waxaa dulmiga ka mid ah in uu caayo ayaa ka mid ah nebigu calayhi salaatu wasalaam dumarka markuu ka dardaarmaya wuxuu yidhi walaa tuqabbix ha dhihin wejigaa gubay ha dhihin waxaa ka mid ah dulmigii in uu ka haajiro firaashka gogasha inuu uga haajiro waxaa laga yaabaa inuu tu kale iska guursado tanna uu ka haajiro ayaa laga yaabaa ragdad badan sida ay sameeyaan dulmiga ayay ka mid tahay waxaa ka mid a dulmiga oo zawjada qofka xaaska la dulmiyo maalkeeda in xaq la-aan lagu cuno siiba annaga soomaali haddaana waxaan ugu badan meherka inaanan dumarka siin oo waxaan u haysannaa meherka in la bixiyo markii la isfuro ama labada qof midkood uu dhinto heer waxaa la gaarsiiyey qofka dumarka haddii la yidhaahdo meherkaaga hoo ay u fahmayso in la furaayo meherkuna sidaas ma aha waa xaq qofka dumarka ay leedahay wakhti alla wakhtigay doonto ayay qaadanaysaa ninkii isagoo heli kara oo bixin kara u diida oo aan siinna dulmi ayuu ku sugan yahay oo inta maalkaas uu haysto maal uu xaaraam ku haysta weeye haddaysan raalli ayadu uga ahayn waxaa dulmiga ka mid ah inuu dadkeeda caayo oo yidhahda awalba dad waxaad ka soo jeeday reer hebel baa kasoo jeeda dad fiican ahayn baa ka soo jeeda dad xun baa ka soo jeeda inuu yidhaahdo ayaa ka mid ah qofku marka waxaa la rabaa walaashiis sidii uu raalli uga noqon lahaa in loola dhaqmo inuu xaaskiisana ula dhaqmo waxaa ka mid a dulmigii inuu nafaqada ku cariiriyo masaariifta uu ku cariiriyo isagoo heli kara uu ku cariiriyo ayaa ka mid a nebiguna caleyhi salaatu wasalaam wuu ka dardaarmay dumarka intuusan dhiman ka hor waxaa ka mid ahaa fattaquu llaha fi nnisaa ilaahay dumarka uga cabsada waxaa nebiga aqwaashiisa ka mid ahaa khayrukum khayrukum liahli kan idinku khayrka badan waa midka ahalkiisa ugu khayr badan weeye axaadiida nebiga oo dumarka ku saabsan waxaa ka mid ah xadiidka uu yidhi allaahumma inii uxariju xaqa adaciifayn alyatiimi waalmar'a ilaahu waxaan anugu dembi saaraya oo xaraj iyo ifmi iyo dembi haleeshiinaya dadka dayaca laba qaybood oo mujtamaca ka mid ah oo labaduba ay yihiin dad taag daran ay yihiin waa agoommaha iyo dumarka marka qofkii xaqooda ku xadgudba waxaan haleeshiinayaa buu yidhi xaraj iyo ifmi iyo dembi baa haleejiinaya anwaacda dulmiga waxaa ka mid ah zawjadu inay zawjkeeda dulmiso qofka dumarka ninkeeda inay dulmiso maxay ku dulminaysaa inaysan adeecin oo wanaaggii aysan ku adeecin in ay asraartiisa iyo sirtiisa ay faafiso in ay guriga ka baxdo idan la-aan ay ka baxdo in ay gogosha diido iyadoo aysan jirin sabab sharciya aysan jirin inay gurigiisa soo geliso dad ajaaniba oo uusan raalli ka ahayn in ay ihmaaliso ama maaragta ay dayacdo tarbiyadii ilmihii iyo gurigii waxaa ka mid a kufraanulcashiir in ay ku kufriso macruufkii uu ninkeedu u sameeyey nabiga caleyh sala slam maalin maalmaha ka mid ayuu dumarka ayuu waaniyey markaas ayuu wuxuu yidhi wax sadaqaysta waxaan arkay inaad ugu badan tihiin ahlunaarka ugu badan tihiin markaas ayaa waxaan yaa rasuulallahi maxay ku dhacda taas markaasuu wuxuu yidhi tukfirna allacna wa takfurna alcashiir lacnaddana waad badisaan zawjkana waad ku kufrisaan oo hadduu ixsaan weligiin idiin samaynaayo wax yarna aad ka aragtaan waxaad leedihiin maa ra'aytu minka khayran qaddu weligay wax khayra kaama arag marka taasna waxa weeye qofkii wanaaggii intaa soo samaynayay in lagu kufriyo dumarka oo la dulmiyo waxaa ka mid ah qofku inuu u guursado in uu dan yar ka gaaro ama maalan uu shahwadiisa ku guto kadibna uu furo xadiid nebiga ka sugnaaday ayaa wuxuu ahaa إن من أعظم الذنوب عند الله رجل تزوج امرأة فلما قضى حاجته منها طلقها وذهب بمهره ذنوب تكو وين إلهي أكتسا وحا كمدا نين قورسنا هي قف دمر قورسنا هي مركو دنتو كلها كأوف صدنا فره مهر كيدنا لتغا وحلقا يابا إنو يرادو هداربت إنان كفره مهر كاغا يعفي يدا يدون وحي كمتهي ظلمك أي كمرتها dulmiga anwaacdiisa waxaa ka mid ah ilmahoo la dulmiyo ilmaha maxaa lagu dulminayaa in qaarba qaarka kale laga fadilo oo laga saromariyo xagga waxsiismada xagga mucaamalada iyo xagga soo dhoweynta iyo xagga jacaylka in la kala hormariyo oo ilmihii la kala fadilo ayaa ka mid a dulmiga arrintaasina waxay keentaa ilmuhu hadhowta inay cuquuq iyo caaqnimo waalidkooda ku sameeyaan iyo in ayaga laftoodu isnacaan in dhexdooda cadaawad ka abuuranto siiba hadday kala bax hadday kala bah yihiin oo baha kala duwan ay yihiin waxaa soo gelaya ilmaha kuwa awoowaha loo yahay ama ayeeyada loo yahay iyaguna waa sidoo kale asbaabta waxyaabaha keenta waxaa ka mid a ilmaha la kala fadilo oo la soo kala dhowaysto ilmaha wax ku saabsan jinsigooda waxaa laga yaaba ilmaha wiilasha iyo gabdhaha in laga yaabo in wiilkii la jeclaado gabadhiina la fogeeyo waxaa dhici karta qaarkood qaarka kale inay uga horeeyaan xagga fahamka iyo waxbarashada ay uga horeeyaan ama xagga quruxda uga horeeyaan oo kuwa la soo dhowaysto kuwa kalena la liido ayaa dhici karta waxaa dhici karta sababta keeni karta inay tahay qaarkood inay jiran yihiin ama se ay naafo yihiin oo ay naafo ay ku dhasheen ay yihiin sidaa darteed loo liido ayaa dhici karta marka nabigu wuxuu yidhi ittaquu llaha wacdiluu bayna awlaadikum ilaahay ka cabsada oo awlaaddiinnana cadaalad u sameeya marka waxa aan la ogolayn waxa weeye laba arrimood ayaan la ogolayn ilmaha in lagu kala saramarsiiyo arrinta koobaad xagga soo dhoweynta mucaamalada iyo ammaanta in lagu kala hormariyo ma aha midda labaad xagga nafaqada wixii ah nafaqa ah iyadu khasab maaha in la simo sababtoo ah waxaa laga yaabaa ilmuhu inaysan isku nafaqo ahayn mid baa yar oo wax yar cunaaya mid baa weyn oo wax weyn u baahan mid baa dharkiisu qaali yahay midna dharkiisu waa raqiis mid baa jaamacad dhigta oo qarash badan u baahan midna dugsi hoosuu dhigtaa midna waxba ma dhigto mid baa laga yaabaa inuu jiran yahay oo isbitaal u baahan yahay midna waa caafimaad qaba marka arrimahaas maaha arrimaha laga hadlaya arrimahaas waxa waa arrimahaasi waa nafaqada iyo xaajada ma ahan waxaa laga hadlaya waxa weeye waxa goonida qofka loo siiyo ama lagu xudumo weeye waa waxa ka baxsan nafaqadii iyo xaajadii ka baxsan weeye waxaas ayaan la ogolayn in ilmaha lagu kala saramariyo dulmiga ilmaha lagu sameeyo waxaa ka mid ah gabdhaha siiba lagu sameeyo in loo diido guurka loo diido iyadoo lagu xiraayo maal lagu xiraayo ama meherkoodii yacni qaali laga dhigayo ama lagu meherinayo dad aysan raalli ka ahayn ayaa la siinaya oo lagu qasbahaya si maal looga helo wax aan maslaxadii ugu jirin waxaa ka mid a dulmiga lagu sameeyo gabdhaha inaan dhaxalka wax laga siin siiba dhaxalka maguurtada ah qabaa'ilka soomaalida qaar ka mid a geela dumarka dhaxalkiisa wax kama siiyaan ayagoo ku andacoonaya in geelu uu cid kaleoo ajnabiga gacanta u geli doono taasina waxay ka mid tahay dulmiga ayay ka mid tahay dulmiga waxaa ka mid ah macallimku inuu ardayga dulmiyo ardaygiisa inuu dulmiyo ayaa ka mid a muxuu ku dulminayaa inuu garaaco ganaac aan loo idmin inuu garaaco inuu caayo inuu xaqiro in uu darajaadkii xaqa uu u lahaa uu ka nuqsaamiyo ama u diido xaq la-aan dulmiga waxaa ka mid ah qofka deynta lagu leeyahay inuu dadkii deynta kulahaa uu meermeeriyo uusan iska bixin isagoo awoodi kara inuu iska bixiyo arrintaasna nabigu wuxuu ku tilmaamay inay dulmi tahay matlul ghaniyi dulmun qofka anigaa uu haystaa inuu meermeeriyo xaqii lagu lahaa dulmi weeye haddii marka uu awoodi kara weeye haddii uusan awoodi karin uusan iska bixin karin waxaa loo baahan yahay dadka deynta kawle inuu mucaamalo wanaagsan kula dhaqmo inuu run u sheego inuu cudur daarto ee maaha inuu been u sheego ballan beena u qabto taleefoonka ka degsado taleefoonka uu ka dansado uu ka dhuunto ma aha dulmiga waxaa ka mid ah in xayawaanka la dulmiyo diintan islaamka waxay xarimtay xayawaanka in la dhibo oo la dulmiyo nebigu wuxuu soo maray dameer wejiga laga suntay oo dab looga suntay markaasu wuxuu yidhi lacana allaahu aladii wasama waxaa ilaahay lacnaday ama ilaahay ha lacnado kii wejiga ka calaamadeeyey qof dumar ah ayaa naarta waxay ku gashay mukulaal ay xirtay aysan waxna siin biyana siin baadna siin aysan xariggiina ka furin irsaaqadeedaas ka doonateen dulmigu anwaacdiisu waa badanta waxaa ka mid a xukaamta ama madaxda oo dadka racyadaa dulmiya ayaa ka mid a raciyada oo xukaamta dulmisa ayaa ka mid a xukaamtu xuquuq bay leeyihiin laftoodu daacay leeyihiin macruufka in maaragta wanaagga lagu adeecay leeyihiin in maaragta aan dadka lagu dirin xuquuq badan bay leeyihiin xuquuqdooda laftooda oo maaragta lagu xadgudbaana dulmigii bay soo gelaysaa waxaa ka mid a dulmiga ay sameeyaan qaaliyaalku iyo dadka loo maaragta loo dhiib talada loo dhiibtay inay dadka kala xukmiyaan waxaa ka mid a qofkii la dulmiyey laftiisii markuu qofkii dulmiyey xaqiisa ka qaadanayo wixii uu dulmigiisii ka badan inuu qofkii ku sameeyo ama xaqiisi xaq ka badan uu ka qaato waxaa ka mid a qofka qof markii uu qof hadal yidhaahdo qofka naqdinhaya ama hadalka qofka durhaya kuna durahaya wax uusan qofku xaq u lahayn waxaa laga yaaba malada inuu u xumeeyo oo hadalkii qofku sida uu yidhi si aan ahayn uu ugu fasiro qasadkii qofku uu kalaha uusan ugu fasirin ama uu niyadiisa iyo qasadkiisa uu galo yidhahda saas iyo saas buu ujeeda dulmiga ayay ka mid tahay dulmigana waxaa ku soo arooray aayado iyo axaadiid aad iyo aad u fara badan ayaa ku soo arooray oo ilaahay subxaana wa tacaala uu nooga digaayo ilaahay daalimka wuxuu sheegay inuu yahay mid laga hoojiyey liibaan adduunya iyo aakhiro innahu laa yuflixu daalimuun daalimiintu ma liibaanaan ilaahay wuxuu ugu goodiyey cadaab aliima waactadnaa lildaalimiina cadaaban aliima khulaasadu waxa weeye diiwaanada dulmiga lagu qoraa waa saddex saddex diiwaan ayaa lagu qoraa hal diiwaan diiwaanka koobaad ilaahay ma dhaafo waa dul- waa diiwaanka dulmiga kabiirka ah oo shirkiga iyo kufriga ilaahay marna ma dhaafo ina allaha laa yakfiru an yushraka bih diiwaanka labaad waxa weeye waa diiwaan aasna ilaahay uusan waxba ka tegin oo qofka wix alla wixii lagu lahaa waa laga qaadaya waa laga qisaasaya waa dulmiga addoommada la dulmiyo qofka daalimka ah waxa weeye xasanaadkiisii ayaa lagu bilaabaya oo dadkii uu dulmiyey ayaa loo qaybinaya qof walba intii dulmiga uu leekaa haddii marka xasanaadkiisu ay sidaa ku dhammaadaan dadkii la dulmiyey dunuubtoodii ayaa laga soo qaadahaya markaas ayaa dusha laga saaraya kadibna naarta ayaa lagu tuuraya haddii laakiin xasanaadkiisi wax uga soo haraan markii dadkii uu dulmiyey wax laga siiyey haddii wax uga soo haraan markaa kadib ayaa loo miisaamahaya xasanaadkiisii iyo sayi-aadkiisii ayaa loo miisaamahaya haddii markaa xasanaadkii ay bataanna hadda qofkaasi waa liibaanay haddii ay sayi-aadkiisi bataanna hadda wuxuu ka mid noqonaya kuwa naarta loo kaxeeyo oo khasraare ayuu ka mid noqonaya diiwaanka saddexaad waa diiwaan uu yidhi nabigu calai sl ilaahay uma aaba yeelo diiwaanun laa yubaali illaahu bihi ilaahay uusan u aaba yeelin diiwaankaas qofku wuxuu ahaanayaa ilaahay mashiicadiisa ayuu hoos jooga iyo naxariistiisa ilaahay hadduu doonana wuu cadaabhaya hadduu doonana wuu cafinaya waa diiwaanka lagu qoro dunuubta qofka iyo ilaahay rabbigiisa udhaxaysa lagu qoro wixii ka sokeeya oo ka soo haray shirkiga iyo kufriga wixii ka soo haray sal allahu wasalam calaa nabiyina moxamed wacala aalihi wasaxbihi ajmaciin